barnaamijka dhakhtarka weydii ee maajara wuxuu qayb ka yahay barnaamijka isku-xirka caafimaadka afrika ee ka baxa idaacaddan v o a kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka weydii toddobaadkanna waxaa igu martiya dhotor cabdirasaaq axmed dalmar oo qaabilsan indhaha kana howlgalo cusbitaalka anuur oo ku yaala magaalada muqdisho waxaana su-aalo weydiinaya qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna oo la soo xiriiray barnaamijka magacayga wuxuu weeye asmiin cumar cadaani waxaan joogaa hargeysa marka hore dictoorka waan salaamayaa waxaan weydiin lahaa dictoorka indhaxanuunka qofka markuu indhihiisu aada u caas yahay mar walba uu cuncunayo mar walba uu xumaanayo haddana in yar kadib ama ayaama kadib uu ladnaanayo haddana dib uu kasoo noqonayo macnaha xanuunkaa maxaa lagu baabiin karaa amaba qofka lagaga baabiin karaa cudurkaas kahsiga ama alergiga oo maaragtay ku badan wadankeena runtii dhalinyarada iyo dadka ilmaha yareerna ku badan marka cudurka asal ahaan wuxuu ka yimaadaa qofka wax uu dhigsaday wuxuuna u badan yahay waxyaabaha xiriirka lala cimilada sida indhaha madaxa iyo maqaarka marka waxyaabaha u dhigsanayo waxay kala noqon karaan cuntada wax la xiriira wax la xiriira hawada iyo goobta uu ku nool yahay wax la xiriira waxyaabaha wejiga ama tinta loo isticmaalo kimicalska ah marka daawadeeduna waa laba qaybood qayb waxay tahay in qofkii laga daaweeyo markaa xanuunka haya ama calaamadaha oo la yidhahdo symptomatic treatment sidii casaankii ama cuncunkii ama dhacaankii ama bararkii in daawo degdega laga siiyo oo wiigila lagu wiig soconaysa laakiin middaa waxaa asal ahaan ka muhiimsan in la daaweeyo waxa uu dhigsaday oo markaa loo sameeyo xarun saasiga ama alergy center inta la geeyo lagu baaro waxyaabaha dadka u dhigsan karaan oo allergenis la yidhaahdo maqaarkiisa lagu tijaabiyo la ogaado midkuu ku yahay kadibna jirkiisa iyo lasbaro waxaa oo desensitization wax la yidhahdo loo sameeyo haddii kaa qalabkaan la heli karinna waxyaabaha guud oo la dareemi karo inay keeni karaan allergiga sida maaragtay cuntooyinka qaarkood ukunta iyo digaaga ay kamid yihiin ama chemicalska wejiga lagu dhaqo ama tinta uu markaa iska ilaaliyo waana laba nooc mid caruurta yarar ku dhacda oo xilli xilli la xiliyo kacda cuduro kale oo kaasiga ku yimaado sida neefka oo kale ama asaga marka taxadar badan ayuu u baahan yahay waana imaadsantaha yaasiin odan maxamed cali baa leega aniga magacayda saddexaa hargeysa anan kaala hadlaya dictor marka la qalayo indhaha in labadaba la qalo iyo in xabad keliya la qalo maxaa ku kala duwan yihiin qalliin walba meel walba ha lagu qalo ama adduunyada meel walba ahaato wuxuu leeyahay halis la socota ama riski la socda sidaas ayaana keenta qofka in looga saxiixo warqadda ogolaanshaha ama consent form waxa la yidhaahdo marka waxaa laga yaabaa qofkii in usi infection ay ka qaado qalabkii in maaragtay wax ku dhacaan in kabubyadii ama anesthesiada ay ku noqoto marka waa mamnuuc in labada indhood isku fadhi ama isku wakti la qalo maxaa yeele rigsiga la socda ayaa khatar ay noqon karta haddii labadiiba hal mar ayay infection wada qaadaan ama qalliinkii uu xumaado marka waxaa caado ah in marka hore hal in la qalo muddo kadib ama wiil kadib ama maalmo kadibna markii la hubsado taa inay fiyoogaatay oo caafimaaday midda kale la qali karaa markaa dictor anaa su-aal kala qabo waxaan jeclaan lahaa magacayga waa yaasmiin cumar cadaani mar labaad ayaan kusoo noqday waxaan weydiin lahaa macnaha indhaha dadka qaar ayaa waxay leeyihiin dufan wax la idhaahdo oo marka qoraxdu ay kulushahay oo kale eedado ama waktiga aad wax qawl qabanayso oo kale aad dhidido indhuhu dufan bay sameeyaan kadibna wax macquula marka ay dufanka keenaan qofka indhihiisu inay waktigaa xataa yar ilaa uu nastu meel qaba u fadhiisto doctor taa dawadeeda maxaa lagu maxaa laga qaban karaa amaba maxaa lagula tacaali karaa aada iyo aad waa sidoo kale yaasmiin waa umad celinaya waa su-aal muhiim ah indhuhu maadaama maqaar ay leeyihiin maqaarka xiribaha waxaa ku jira qanjiro qanjirada oo soo saara dufan ilaahay ugu talagalay in ilinta ay celiyaan oo ay ka celiyaan ilintu ay hawada raacdo oo ay dry noqoto ama evaporation wax layidhaha ku dhaco marka mararka qaarkood waxaa dhici kara in dufanka ama u bato ama u yaraado oo haddii u yaraadana indhihii ay qallayl noqdaan oo markaa qofka hor iyo uu dareemo haddii ay bataanna waxay keeni karaan in qanjiradii ay ku hermaan oo markaa uu kuus yaray yeeshaan kharibihii ama dufanka uu qofka dhigo marka waxay u baahan tahay qofka in dhaktar lagu tago oo baaritaan lagu sameeyo loona ogaado cudurka waxa uu yahay iyo meelaha uu ku yimid si talo habboon loo siiyo markaa magacayga waa ibraahim xasan ibraahim waxaan joogaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya gaar ahaan xaafada buuxudey su-aashaan weydiinaya waxay tahay xilliyada qaar markaan waxa akrisanayo indhaha ayaa iweyneynaya waxaana isku arkay arrintan muddo laba sano hadda laga joogo ma waxaan u baahanahay inaan dhakhtar u tago mise inaan ookiyaalo iska qaato dad badan ayaa kala kulma dhibaato gaar ahaan da-da markii ay dhaafto afartan dadku waxaa ka luma focuska andhawaanta oo afka dhakhtarka brasbiobia lagu yiraahdo marka dadka waxay u baahdaan muraayadaha ama ookiyaalaha afriska sida u sheegay haddii u dareemo culays afriska ah oo ama noqon kara daal ama noqon kara xanuun madaxa ah ama ilin ama araggii uusan si fiican u arkaynin waxaa habboon inuu dhakhtarka u tago maxaa yeele dhakhtarku keliya ookiyaalo uma qorayo laakiin indhihii ayuu ka baarayaa waxaa jira cudurro kale oo qarsoon oo qofku uusan fahmi karin oo dhib weyna keeni kara ama indhalaan keeni kara sida biyaha indhaha gala oo glocoma la yiraahdo marka fursada ugu wanaagsan oo dadka aada looga baaro ama screeningka looga sameeyo waxay tahay markay u baahdaan muraayadaha afriska oo ay yimaadaan maxaa yeele da-da ayay ku badan tahay in dhakhtarkii isagoo u cabiraya una qorayo muraayadaha afriska laakiin islamarkaana uu ka baaro in qofka kan uu qabo biyihii iyo inuusan qabin maxaa yeele biyaha male calaamado waxay diyaana dareenwadaha aragga marka dambe oo qofkii dareemayo in araggii ka tagan waa mar aan wax laga qaban karin marka fursada ugu habboon waxay tahay marka uu akhriska qofka u baahdo in dhakhtarkii uu ka baaro biyihii si haddii biyo ay jiraanna ayagoo aan dhibaato gaarsiin daawo iyo qalliin looga sameeyo oo biyihii iska cabiro dhakhtarka ula soo xiriiro waa cabdullaahi maxamed xasan shariifka oo ka mid ah dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha magaalada muqdisho haa cabdullaahi soo dhowow Ma- maasha allah digtaarka indhaha ee dalmar aad baan u salaamayaa fursada ay ii tahay maanta in aan aan su-aal weydiiyo muddo badan ayaan raadinaya indhaha marka aan ku socdo qoraxda oo kale waxaa dareemayaa iftiinka zaaidka ah aad bay ii dhibayeen meelaha ookiyaalayaasha ee yeelanaya ookiyaalka inkasta cabirkiisu uu aada u yaryahay haye haddana markii aan wato xoogaha waa fiicanahay laakiin marka iska siibo aan cabaar iftiinka faraha badan aan macnaha aan fiiriyo oo qoraxda aada u kul awgeed meelaha cadaanka oo kale indhahayga waxay noqonayaan way soo madawanayaan waana kurudayaa aada iyo aada waa u mahadcelinaya cabdullaahi waana salaamaya waxa weeye soomaaliya ama muqdisho waxay ku taallaa robicalka agtiisa ay u dhowdahay ama twitterkii baddi ay saaran tahay labadaaba waxay keenayaan qoraxdu in sanadka inta badan ay joogto oo si joogtaa loo helo maadaama aanu nahay sea levelna baddi ayay reflection soo sameyneysa iyo maaragtay dadka qoraxda maaragtay guryaha lagu dego oo ayagu inta badan aan midab lahayn marka waxaasoo dhan waxay keenayaan in iftiinkii qoraxda uu toos qofka u taabto dadku marka waa kala nooc qaar waxaa jira ama photosensitivity waxa la yidhaha ama iftiinkii qoraxda ay dhibaysa maxaa yeele radiationka qoraxda ka imaanaya waa ay badan yihiin dhegeystayaal intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii waxaana toddobaadkan marti igu ahaa doctor cabdirasaaq axmed dalmar oo qaabisan indhaha kana howlgala cusbitaalka anuur ee magaalada muqdisho intaan barnaamijkanu kale ku kulmi doonno waxaan dhammaantiinba idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo intaasina waxaa inoogu dhammaaday barnaamijka dhakhtarka weydii oo aad dhegaysataan maalin walba oo khamiis ah wuxuuna idinkaga yimid barnaamijka isku xidhka caafimaadka ee ka baxa idaacaddan v o a